wasaaradda horumarinta hanraabti oo arrimo qoyska dowladda puntland yaan qobatay xaflad qalinjibin ay soddon iyo kow arday oo dhalinyare ee olaha ku saari askaro haanasayti oo la baray xirfado galanta sida farsamada tubada korontada iladbixinta baabuurta iyo qaybta dabka wayba munaasabadaha ku qayb galay xubno golo wasiirada puntland xildhibaana hay-ado daneeya oo arrimo owlaada waalidiin mas-uuliyiinta iyo howlwadeenada wasaaradda horumarinta iyo arrimo qoyska puntland oo hirgeliyday barnaamijkan walabarasha wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada faarax jaamac boos iyo wasaaradda hanraabtan kuma hadnagay walbarowka soddon iyo kowtan unug oo laha ku saari askarta waxaan leenahay wasaaradda haweenka iyo qoys arrimaha qoyska waa guulaysatay shaqadii aad hayseen annagaa markhaanti ka ah annagaa nolo ku shaqeeyey waxaan qabnaa intaas ood weliba aad kala sii dhowaataan raadisaan soo xeraysaan ardada yaryar dadka yaryar ee soomaaliyeed ee aan qaangaarin ee xeryaha ciidamada ama qoriga qaatay waxaan qabnaa waad ku mahadsantahay maryaney kamiro dhalintaada halkaasood kala sii dhowaataan rajaynaynaa aniga oo fursaddan haddana ka faa'iidaysan waxaan leeyahay reer puntland garab istaaggii ay garab istaageen ciidamadooda buurta saaran ee calmiskaad in ay rabadaan baynu ku jirnay waa la shaqaynayay ciiddiina waa inoo soo dhowdahay garab istaaggeenni iyo ka warraynteenni ciidamadeenni iyo dowladdeenni iyo shacabkiiyo isku duuban dal iyo dibadba aniga oo leh waad ku mahadsantihiin shaqadii aad garab istaaggii aad u samayseen ciidamadiinna haddana waxaan leenahay weli layninkama dhergin waa laydin baahan yahay gacantiinna inaad u fidisaan wasiirka wasaaradda horumarinta iyo arrimo qoyska dowlad goboleedka puntland yaan mahadnagtay dhammaan hay-adoogii ku shaqeeya ini awlaaduun askaraynta laha kusaara waana reed lambara farsamada galanto iyo ku shaqaysada koraan wasaaradda waxay ballan qaadaysaa hortiidna barnaamijkaasi inuusan joogsanin haddii ay yunisef bixiso oo way dadaalayaanoo hadday waxayaan waa bixin doonaan iyo haddaan wax laga helinba mushaarooyinka markaad qaadanaysaanan jidka idiin istaagaynaa laakiin caruurtaas waa socon doontaa waxbarashadooda barnaamijka kan laba kun iyo sideed iyo tobankii wuxuu ku curtay markii dagaalkii sool dhacay ay wiilasha wadagaleen caruurta yaryarka ah militariga inaan dib ugu noqdo ma rabo maantayna dee dagaaladii mar walba waa isdaba joogaan dayaci waagaa dhacay weli waa jiraa haddaan idinla hadlayo waxaan rabaa inaan idin sheego magaalada intii ka qalinjibisay ajarkeeda allaha siiyo intii maalin ka qayb qaadatay way ka wada shaqeeyaan jidka haddii la marayo annaga ma wada naqaana laakiin iyagaana yaqaana afar shan kaasoo horbaxaysa oo kule haye wasiir see tahay eedamaryan see tahay war maxamed suu yahay walley agaasimayaasha sidoo kale marka waxa weye wax lagu farxo magaaladii inay ka shaqaynayaan inay suuqyadii joogaan iyagoo maagamuundo ahayn hadda martisoor korontada dhan ninka oga shaqeeya agaasime inaa sheegtay ahayd korontadan harsanayno waa iyaga wiil ka mida waa wiilasha qalin jibiyey waxa waxaanoo dhan ka shaqeeya